Agaasimaha Guud ee Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Duxulow, ayaa tababar ku saabsan sharciga socdaalka dalka iyo dhaqangelinta sharciga hay'adda socdaalka u furay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Tababarka oo socon doona muddo afar maalmood ah ayaa waxaa lagu baran doonaa shuruucda socdaalka dalka iyo sharciga hay'adda socdaalka sidii loo dhaqangelin lahaa, iyadoona ay ka faa'iideysanayaan afartan iyo laba qof oo isugu jirta madaxafiisyadyo kormeerayaal isugu jira waaxaha socdaalka xuduudaha iyo jinsiyadaha Cabdinaasir Jimcaali oo ah la taliya dhanka sharciga ah ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda maanta waxay joogtaa een, xafiis kasta iyo wax walba xilli ay ku xisaabtamayaan habraac iyo wax uu- inuu at least eh, guideline wax uur oo inuu uu ku xisaabtamayo oo x- oo wax walbaaba ay leedahay habraac ay ku shaqayso iyo nidaam ay raacdo waxaan rabaa inaan si aan runtii aad uga mahad celiyo agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee maxaa la yidhaahdaa ee, mustaf shaqaali dhuxulow ya- muhiimadda uu siinayo shuruucda iyo sharciyada dhankiisa agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka hadlay furitaanka tababarka Eh, mudane agaasime waxaan kaaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga oo na siisay maaragtay inaan halkan maantay aan ku kulansiino eh, madax qaybeedyada iyo kormeerayaasha hay-adda oo gaaraya ilaa iyo afartan qofood Eh, mudane agaasime haddii aan xoogaa yar dib ugu noqdo dadkan meesha fadhiyo waa labeyntii hay-adda waa lafdhabarkii hay-adda Eh, waa waxaan rajaynaynaa maaragtay inay maaragtay sharcigan iyo maaragtay dabaqadiisa ay ku dabaqi doonaan ayna gaarsiin doonaan hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay saraakiisha kale oo la midka ugu dambeyn agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Duxulow ayaa tababarka si rasmi ah u daafuray waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda hay-adda si loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda helaan aqoonta iyo xirfadaha lagama maarmaanka ah oo ah hirgelinta iyo ilaalinta sharciga socdaalka soomaaliya iyo sharciga hay-adda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay door muhiima ka ciyaartaa ilaalinta madax bannaanida iyo amniga qaranka iyadoo sidoo kale fulinaysa sa- eh, iyadoo sidoo kale fududeynaysa safarka deganaanshaha iyo arrimaha jinsiyadda maadaama ay socdaalka caalamigu sii kordhayo mas-uuliyadaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu way sii kordhaysaa waxaana loo ka baahan yahay inaan xoojinno xirfadaha iyo fahamkeena sharciyada socdaalka si aan ula jaan qaadno caqabadaha cusub iyo habraacyada caalamiga ah afartan maalmood ee tababarku socdo waxaa si qoto dheer u falanqeyn doonaa sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xeerarkiisa fulinta waxaana diiradda la saari doonaa awoodaha iyo mas-uuliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda